wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya mustafa maxamed cumar ayaa maanta gaadhay somalilan wafdigan ayaa sheegay in safarkooda uu la xidhiidho xoojinta xidhiidhka labada dhinac warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e khadar maxamed cakulle wafdiga ka socda dowladeegaanka soomaalida etoobiya uu hogaaminayo madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar ayaa markii ay soo gaadheen magaalada hargeysa waxaan la kulmay ugu horrayn wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo isagu hogaaminayey wafdiga soo dhoweeyey uu wafdiga etoobiya ka socday waxaanan maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha somalilan ugu horrayn weydiiyey ujeeddada wafdiga sida laga wada warqabo dowladdeegaanka soomaaliyeed ee ka tirsan federaalka etoobiya iyadoo guud ahaan dowladda etoobiya somalilan ay xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan la leeyihiin xad aad u dheerna ay wada wadaagaan haddana dowlad deegaanka soomaaliyeed xidhiidh gaara baa naga sii dhexeeya maxaanku dhahday waa dowlad deegaanka ugu hosokeeya ay dowladda somalilan jaarka yihiin hadda qura maaha xilliyada maxaanku dhahday ama annaku aanu jigjiga tagno ama iyagu ay halkan yimaadaan waxaan ka wada shaqaynaa oo aannu iska kaashannaa arrimaha nabadgelyada waxaannu iska kaashannaa arrimaha dhaqaalaha waxaannu iska kaashannaa arrimaha maxaanku dhahdayey xuduudaha labada dal maxaanku dhahday u dhexeeya sugnaantooda nabadgelyada socdaalka ay maanta ku yimaadeen waa socdaalladii caadiga ahaa aniga iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada somalilan ayaa halkaa ku soo dhoweynay waxaanaannu soo dhoweynaynaa inaannu ka sii wada hadallo si adkeenno cilaaqaadka labada dal arrimaha xuduudaha iyo arrimaha nabadgelyada intaba anaku horta dee sideedaba dowladda etoobiyaan xidhiidh la leenahay xaaladaha iminka geeska ka jirana waxaanu ka wada xidhiidhaynaa waa dowladda etoobiya oo dowladda kiriilku ay ka mid tahay dhinaca kale madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar ayaan weydiiyey ujeeddada socdaalka wafdigan uu hogaaminaya ku soo gaadheen somalilan sida uu wasiir maxamed kaahin sheegay waa sii xoojinta iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka etoobiya iyo somalilan deegaanka soomaaliduna saad og tahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga etoobiya somalilan weeyaan marka dabcan wax walboo laga wada hadlaya qayb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa hadday amni noqoto hadday dhaqaalo noqoto haddii ay iskaashi kale noqoto marka farriimo aanu dowladda federaalka ka wadnana ma jiraan oo aan la wadaagi doonno madaxda iyo mas-uuliyiinta somalilan oo arrimaha uun aan ka hadlay la xidhiidha ugu muhiimsan tahay in lasii xoojiyo wada shaqayntii labada somalilan iyo etoobiya annaga xagganaga deegaan ahaana waxyaalo si gaara aan rabno inaanu isla meel dhigno oo ah uun sidii hadda ka horba jirtay iskaashigii jiray aan ka sii wada xajoonno suxog waranno inahaasa ugu muhiimsan ujeedada socodkanaga intaasi kadib waxaan weydiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cagjar in dowladda etoobiya oo ay ka wakiil yihiin wafdiga madaxweyne cagjar ay somalilan u yimaadeen si ay iskaashi militari u weydiistaan xilligan oo ay dagaalla ka socdaan dalka etoobiya may ka mid maaha arrintaasi ka mid maaha socdaalka hadda aan u soconno arrimaha ka jira dalka etoobiya waa arrin waa u gaara dalka somalilanna iskaashi noocaas oo kale ah xilligan waxyaalo daruuri ka dhigaya ma jiraan dalka ka jira sidaa daraaddeed arrintaas kuma jirto laakiin si guud amniga deegaanka naga soomaaliyeed gaar ahaan oo ah kan ugu soo xiga agga etoobiya la dagaalanka hubka sharci darrada kooxaha argagixisadaah dembiilayaal kale oo siyaalo kale laga yaabo inay uga shaqeeyaan mantaqadan in waxyaalahaasoo dhan isfaham guud oo hadda ka hor jirayba lasii xoojiyo unbaa unbaa ay tahay ujeeddada ugu muhiimsan
socdaalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar uu ku yimid somalilan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo intii dib loo doortay madaxweyne cagjar khadar maxamed cakulle v o e hargeysa